fadxiyo sabqi iyo sabaq kolley dee sabqigu masarkii sabaqa ayuu noqon laakiin sabaq marka la yidhaho waa ciwadka iyo wixii musaabaqada lagu kala qaadanayey oo markaa waxay noqonaysaa laa sabaqa macnaa dee ma jiro xaggii sharciga wax ciwad lagu qaato oo waa sabaq waa ciwadkiiye musaabaqada iyo markaa tartankiisa daraaddeed ilaa fii nasrin wixii xadiid lahaa mooye aw khufin baabao wixii lahaa waa geeriiba aw xaafirin ama qoob wixii lahaa oo ujeedadu waa umuurihii jihaadkay iyaguna ka wada mid yihiin dee wixii musaabaqada halkana waa diyaargarow jihaadkii loo diyaargaroobayo rasuulkuma fardaa waa tartansiin jiray isagoo dee bal waxa weeyaan kala eegaya farday faraskaagaag loo jareeyay ee aada u layliyad iyo ka kaleba oo masaafada u kala badinayay iyadoo taasi ahayd isticdaad jihaad oo kale haddaba khufkiina isna qeybbuu kaba ahaa jihaad nasrigiina waa xadiidadii sahmigii iyo waxyaalahaasoo qeybbay jihaad kaba yihin marka umuurahan haddii tartan iyo waxyaalaha laguma galo oo adigu suuradii dee rihaag qimaarkii muxaramka on layskaba ilaaliyo oo ciwadkii labada mid ahaani bixiyo ama ruux daraf khaariji bixiyo ama imaamkiiba bixinayo kii markaas uu qaadanayo badiyey iyadoo hadda labadoodiiba dee aanay meesha ahayd mid faa'iidaya mid khasaaraya aanay jirin oo qimaar aanu soo gelin waa way banaantahay laakiin wixii kaleentaa ahayd en jihaad iyo qeyb kaba ahayd maslaxa ku sugani jirin dee waxba musaabaqadeeda iyo umuuraheeda ciwadkeeda lagu kala qaataa sharcan wax toosan mahaa macnuu yahay marka muxuu ku kordhiyey aw janaaxin mahdi daraaddii buu ugu kordhiyey xamaamkan uu ku ciyaarayo oo wuxuu ka dhigay janaaxina waxyaalaha mamduuxa ay tahay xataa ciwad in lagu kala qaato lagu ciyaare lagu tartame lagu tababarna lagula qaato inuu kaba mid yahay fazaada fi lxadiidi wuxuu siyaadiyey aw janaaxin janaax buu siyaadiyey ninkan kiyaas ibnu ibraahim nakhaci mana aha imaamkii jaliilkaa macruufka ibraahim nakhaciyo taabiciinta kamid ah inankiisii maahe way kulmeen unoo xaggii nisbada iyo magacanun bay kuba kulmeen facarafa almahdiyu mahdi baa wuxuu gartay anahu kadaba liajri inuu been u sheegay isaga daraaddii faamara bidabxi lxamaam isagay ahayd inuu dee tacdiir iyo cidbiyo adiga xamaamkii in la gowraca iyuu amray isagiina waa la saaray uun kolkood baaba sheegay inuu wax siiyey inuu wax siiyana markaa may ahayn bal markaa muhimku waxa weeye cibaaradan aw janaaxin xataa iska daa culimadiiyo ninkan mahdi baa gartay oo boqorkaa waxaanu ka gartay dee qariinadan waa wadciga jiray janaaxi markaasuu meeshii yaal nin boqora ku ciyaaraya isagiina waa ninkiin wax ka doonaya soo gelayo waa qaraa-intii ama calaamaadkii tilmaamayay waxan inaanay jirin ee laguma garanayay ee laga qaadanayey ninkan qisadan dee waabacaya lagaba qaadanaya wa minhaa waxaa ka mid ah qaraa-intii maa yuukhadu waa waxyaalaha lagu garanayo mawduucnimadkii maa yuukhadu wax la qaadanayo min xaali raawi raawiga min xaalil marwiyime kaasoo la raawiga xaaladiisay ahayde waxaan la warinayo xaalkiis oo markaa waxaan la warinaya laga qaadanaya laga fahmaya wadalika kaan yakuna waa inuu yahay munaaqidan mid burinaya linasi qur'aan qur'aanka naskiisiibuu ka hor imanaya ta'wiil lama aqbalayo si dee bal loo macnihii loo waafajiyo waa wax ka hor imanaya aw sunati mutawatira ama sunihii mutawaatirka ahayd ee la ogaa rasuulka ilaah inuu ku dhawaaqu ku hadlay ayuu ka hor imanaya khilaafaya burinaya weliba aw ilijmaac alqadciyi amase ijmaacii sariixa weye waa ijmaacii aan sukuutiga ahayn kaa sukuutigu waa dani uun ijmaacii inde intuu qawligayay tawaaturna laynoogu soo naqliyee la hubay ijmaaca caynkaasu ka hor imanaya burinaya aw sariix alcaql ama waxa dee caqliga ina shaki aanu kaga jirin sixadiisa oonu caqliga ina dee waxa weeyaan hadiyo goorna waxaan manquulkaa iyo macquulkii sariixaha ismaa buriyaan oo taase waxa weeye in waa sariix alcaqli ayuu ka hor imanaya burinaya wax adigu jabhan cidi aanay isku khilaafahayn oon shaki aanu ka gelahayn dee cidna ayuu wax didkii ah oo khilaafsan buu kuba yimi xayثu meeloo laa yaqbalu aanu aqbalan shay-un shay min dalika waa umuuraha umuuraha burinaya kaa kaba midi atawiila taawiil aanu aqbalayn taasna waa wax calaamo marwiga kuba sugan oon garanaynay inaanu asal lahayn kani waayo hadduu asal leeyahay oo rasuulku ku hadlay ma buriyeen waxyaalahan midkoodna kuma yimaadeen uma almarwiyu hadda waxaan la warinayo taaratan taare yakhtaricuhu uu ikhtiraacanayaa alwaadicu kii dejiyay isagaa xaggiisa ka samaysanaya wa taaratan taarana ya'khudu wuxuu qaadayaa min kalaami kayrihi waa isaga kayrkii hadal uu leeyahay ayuu soo qaadaya ka bacdi salafi saalix waaba salafkii saalixa bacdigood kalaamkii aw qudamaaءi اxukamaa ama raggii hore xikmada lahaa ee horeeyey hadaladoodii xikmad ahaayee waayo arag tajribadoodii dheereyd ay kuba gaadheen kalaamkoodii aw israa'iiliyaati amase akhbaartii israa'iiliyaadkeyd barhkoodo markaasuu sanad u samaynayaa xadiid buu kaba dhigayaa rasuulka uu tiiriyey aw yaakudu wuxuu qaadaya qaadanaya xadiiثan xadiiث ضaciif اisnaadi isnaadkiisu daciif yahayo fayurakibu lahu wuxuu tarkiibinaya u samaynaya isnaadan isnaad صaxiixan صaxiixan liyaruuja ay liyashtahira si u shuuroobo xadiidkaas si u socdo loo aqbalo bal marka hadduu markuu inoo soo sheegay waxyaalaha lagu garanayo wadcigii wuxuu inoo soo sheegay iqraarkii waadica waa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa wax laga qaadanayo raawiga xaaladiisii waxaa lagu garanayaa wax lagaba qaadanayo waxa la wariyey xaaladiisa taas oo ay kaba mid tahay kuwa ay inoo tilmaamay ay kaba mid tahay dee waxa weeyaan tarkiibka usoo aroora camal yaroo khayroon weyneyn ajri aad iyo aad u badan iyo sabaab badan hadduu usoo arooro kutubta qisooyinka kuba badan ama macsiye aan saaba usii weyneyn haddii waciid aad iyo aad u adagi usoo arooro oo kale taasna waa calaamo lagu garto waxa weeyaan taas waxyaalahay dee daabitka caamka ay kolkol sheegaan kolley ibnulqayim kitaabkiisa almunaar munasma xagga dawaabidba aad buu uguba fiican yahay guud ee waxyaalaha mawduuca uu kaba bixiyo bal markaasi in waxa weeyaan oo kale fadaaisha dee ama ruuxa magaciisa moxamed yahay ama axmed axaadiis kala duwan baa usoo aroorto fadli gaara inuu leeyahay oo kale de waa guud ahaan taas oo kale waxa weeyaan waa waxyaalo mawduucoon asal lahayn oo kale waxaa lamid ah oo kale dee aruska oo kale beris waxyaalaha cadcimooyinka qaarkood iyadna akhbaarta kala duwan oo jirto oo usoo aroortay oo inay dee markaa ammaantood iyo fadli ay leeyihin iyo waxyaalahaas oo kalena waa calaamo wadci oo kale akhbaaru arusin ثم باndجان عدس hريسة لو بضان حتىa bاjuriga taa dhiganaya xashediisa iبنqاaسمka bal umuro waa waxyaalahaasi marwiga xaaladiisa laga qaadan marka imikana muxuu inoo bilaabay ninkan xadiidkan mawduuca ama waxaan asal kalayn xadiid dhab ahaan maahe kol isagaa intuu cibaaradiisa samaysto ayuu xadiid kaba dhigaya sanadna u samaynaya taas kolla weliba tan dambaa badane wuxuu soo qaadanayaa dee hadal sidiisa kale u صaxiixa oo toosan oo dee selafkii saalixa bacdigood uu kuba hadlay ayuu sanad u samaynaya ka dhigaya rasuulka inuu kuba hadlay hadalku macno ahaan waaba macno saxiixa laakiin meesha waxa qaladkii jira iyo aan saxiix ahayn dee waa rasuulka ilaahay in loo tiiriyo taas ama waxaabu soo qaadaya dee taasna barhkood baa xambu dunya ra-su kuli khadia malik ibnu dinaar kalaamkii kaba dhigaan ama ciisa bn markaa ciisa bnu maryam kalaamkii bay kaba dhigaan walow barhkood ay dhahaan weli wadcigiisa taas in daliil adagi ma jiro ama raggii xikmada lahaa ee aqoonta lahaa ee waaye aragga lahaa waxyaalihii dee khibradoodii dheereed ay ku gaadheen oo hadal sidiisa kale dee isaga caadi ah iska saxiixa ayuu xadiid kaba dhigaya oo sida alxikmatu almacidatu beytu daaye walximyatu ra-su dawaaya kutub kala duwan laguma arko oo dee calooshuna waa cudurada hoygeeda isdhowritaanka la isdhowraana waaba dawada madaxiisa oo kale min xaaris ibnu kalde la yidhaaho dabiib alcarab ahaay islaamkiisa la ogeyn walow waktigii rasuulka uu joogay reer saqiifna ahaa sacd ibnu abi waqaasna la yidhaho uu diray si uu soo daweeyo kaas baaba waxa weya kalaamkiisa ahayd rasuulkana waa loo tiriyey oo kale ama akhbaarta israailiyaadkuu qaadanaya ama xadiidka daciif ahaa ayuu soo qaadanaya sanad saxiixa oo ayuu u samaynaya si xadiidkii la yidhaho waa saxiixo walow matagi dee aanu markaa mawduuc ahayn sanadkan baa mawduuca sanadkii baa mawduuc noqon matigna kaa daciifkaa weeye si uu u socdo umuurahaasba way dhacda waana wax dee ka dhacay raggan wadaacinta wlxaamilu liwadc waxaa ku xambaaraya ruuxa lilwaadici waadica ku xambaaraya cala alwadci ima cadamu diin diin la-aan ka zanaadiqa waa dad badan oo dee islaam bay daahirsanayeen hoosana gaalay ka ahaayeen waxay ujeedeen diinta inay fasahaadiyaan oo waxyaalaha mutanaqidaadkii jirin ay dadka kusii dhexdaayaan xalaashii ay kaga xarimaan xaraamtii ay uguba baneeyeen walow dadkii jahabilada ahaa iyo xufaadii umuurahaas aanay ka qarsoonaanayo wixii ka saareen axaadiistii rasuulka dee bal markaa taas waa mid aw galabatu ljahli ama jahli haalib noqday u weye oo ninkani waa nin jaahila oo wuxuu banaanaya wax kale aan garanahayn waxaabuu samaynaya waxaan ilaahay aad ugu dhawaatid oo dadka aad khayrka ku jeclaysiisid ka bacdi lmutacabidiina nimankaa cibaadaysta bacdigoodba weeye oo axaadiis ama fadaa'il alqur'aan ku tacalluqsan ama waxyaa acmaasha kale fadaaisheedii ama tarhiib can ilmacaasi ayay dejiyeen oo ujeedadoodu ahaydba dadka khayrka ku jeclaysiiya ama macsiyada kaga dheereeya dee waana jahli ka qaalib noqdaa waxaa kuba xambaaray waana kuwa ugu dhib badan oo dadku aanay iska garanayn xaaladoodii dee laguna kalsoonaanaye ilasho loo ilanayo lagaba aqbalaye aw fardu lcasabiya ama tacasub xadgudubkii ka bacdi lmuqalidiina oo nimankaa muqalidiinta barhkood ayaa ninkasta wuxuu ku dadaalaya wuxuu madhabtiisa ku xoogeeyo ama cidda matbuuciisa uu ku ammaano ka kalena uu kuba ceebeeyo axaadiid aan jirin bay samaysanayeen oo kala duwan bal markaasoo shiica samaysato naasiba samaysato dee cid kale qolooyin kalena way samaysteen bal kuwan dee iyagu muqalida cilmi ahaayee fuqahada dee aimadii waxay ka beri yihiinna ayay uba tiriyeen awqaada qaarkeedoo way samaysteen taasna way dhacday aw itibaacu hawa bacdi ruasaai wasa nimankaa madaxda hawadooda barhkooda la raaco cid ay doonayaan ama ay diidan yihiin oo kale axaadiis lagu daminayo la dejiyo cid ay bal markaa xisbigoodii wax lagu xoogeynayo looga dejiyo iyagii aw iqraab amase gariib yaal iqraab macnaha waa alityan bishayin gariib wax dadka agtooda aan macruuf ku ahayn oo gariiba in lalaba yimaado liqasri ijtihaar iyagoo ujeeda inuu shuhroomo oo khaalifka coraf bay yidhaaheenoo iqraabka waxa weeyaan wuxuu la imanayaa meel baabuu joogaa axaadiis aan halkan lagu hayn oo culimadan joogta agtooda aan lagaba helhayn oo ayuu samaysanayaa waxaana ujeedadiisu ay tahy bal isagii in loo yimaado oo laga qaato o laga wariyo uu sidaa ku shuuroobu magac kuba yeesho oo iqraab weeye waa gariibyaal ujeedadu waa alitiyaan biashyaa gariiba uu laba yimaado oo dadkii aan laguba aqoon oo la xiiseeye markaa dadka ay xiiseeyaan markay cid kale agtooda kaba waayan isagii loogu yimaado laga qaato o laga aqbalo oo halkaa uu kuba faafo ku shuuroobo taasna waa sabab kale wakulu dalika kaa dhammaanti xaraam xaraam weeye biijmaci man yuctadu bih cidda la ictibaariyo la tirsado qowlkooda uu ictibaarta leeyahay ijmaacoodu xaraam waxaasoo dhami ku yahay ilaa ana bacd alkaraamiya waa daa'ifo iyo naab mubtadaca kaba mid ahayd oo nin moxamed ibnu karaam la idhaha atbaacdii ahayd oo dee iyagu sheeganayaba xataa iimaanku inuu yahay un iqraarkan iyo tasdiiqa lisaani xataa qalbigu haddaanu rumaysayn kolle dee carabkii iqraar lagala helay inuu iimaanku iimaan caadiya yahay oo munaafiqiintii bay markaa kaadeeyeen sanaadiqadan iyo waxaan oo dhan agtooda mu'miniin bay kuba ahaayeen iyo bacda mutasawifa nimankaa sufiyada bacdigood ayaa nuqila canhum waxaa laga soo naqliyey ibaaxatu lwadci dejid banaanideed fi tarkiib wa tarhiib macnaa markay noqoto waa saa dee barhkood nuuxul jaamiciya rag lahaana ay sameeyeen oo tarkiib waa dadka khayr lagu jeclaysiiye tarhiib oo xumaanta looga dheereeyo taas marka wax loo dejinayo waxay leeyihin shareecadii baabanu dad ku noolaynaynaa oonu ku hagaajinaynaa dadkii baa khayrkii lagu jeclaysiinaya xumaantiina lagaga dheeraynaya camalkan lagu tarkiibinaya waa camal macruufa qur-aankiiba qiraa'adiisii kasoo qaad salaadii tukashadeedii kasoo qaad laakiin waxay u adeegsanayaan waxaa beenta ah ama macsiyadii macruufka ahayd bay dadka siday uga dheereeyeen bay axaadiis beena ay u adeegsanayan waxay leeyihin taasi way banaanta yidhaaheen oo dee tani maaha waa shareecadii oo la faafinayo unbay noqon wa huwa khada-un min faacili kaasi wuxuu leeyahy waa khada ka dhacay ruuxa waxaa sameeyey oo nasha-a ka dhashayna can jahlin garasho la-aan lianna tarkiiba wa tarhiib tarkiibka iyo tarhiibku min jumlat axkaam sharciya axkaamtii sharciga ayd bay jumladooda kaba mid yihin diintuna uma baahna deen lagu socodsiiyo uma baahna watafaqu waxay isku waafaqeen culimadu calaa ana tacamud alkadibi been u qasadkeed iyo u camdigeed cala nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay laga been sheegto in loo qastaa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwooda ugu waaweyn inay kaba mid tahay wabaalaqa waa xeel dheeraaday halkana waa ku talax tegay ama aada buu u xeel dheeraaday abu muxamed ibn iljuwayniyu waa imaam macruuf ahayo cabdillahi ibn yuusuf baa la yidhaahaa kole afar boqol iyo sideed iyo soddonki bay dhimashadiisu ahayd kibaar alaimati shaaficiya ayuu ahaa bal dee imaamkii mashhuurka ahaa imaamulxarameyn waalidkii weeye waa aabihii juwayn markaa eeg juwayn waa dee nisbadoodiiy markaasoo aabihii baa nisbadan ahayd fakafara isagu wuxuu ku gaalnimo xukmiyey man tacamada alkadiba cala nabiyi sala allahu alay wasalam ninka u badheedha inuu rasuulka ilaahay been kaba sheego waa gaal buu yihi kaasuu ku gaaloobaya oo dee rasuulkaa wi ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad o maxaa soo gelaya rasuulka ilaahay marka lagaba been sheegto wax xalaal ahaa in xaraam lagagaba dhigo taas wax xaaraam ahaa in marka xalaal ahaa in xaraama in xalaal lagagaba dhigo dee taxliil xaraam iyo taxriim xaraamna waxa weeyaan ba waxay noqonaysaa oo dee kufri bay noqonaysay wax ilaahay xaraam kaba dhigay haddaad tidhaha waa xalaal oo taa waba ictiqaadiso tanna ictiqaadkii wax kaweyn baa kuma sugan adigu ku gaaloobayaa buu ihi laakiin mubaalagay kaba cabireen oo waxay kaba dhigeen un dee macaasidu guud ahaan ruuxa haddaan istixlaal karin inaanay diintii kaba saarahayno xataa idinkiisaa kaba cabiray hada zilatu min asheikh ama min alwaalid buu kaba cabiray walow dee culimada qaarkood sida dahab iyo ragli surooyinka qaarkood ay ka dhigaan inay dee gaalnimo cad iska noqonayso waitafaquu waxaa kaloo isku waafaqeen calىa taxriimi riwaayati mawduuci xadiidka mawduuca ama waxaan mawduuca xadiid maahe warintiisa la wariyay ina xaaraanta ilaa maqrunan bayaani in cadayni ay la socoto maayo ujeedadu haddaad og tahay ood u malaynaysa waxaan inuu mawduuc yahay haddaad sheegayso deeda waa mawduuc waad sheegi kartaa laakiin haddii aanad sheegahayn ood xataa ka aamusayso iyada taasi inay xaaraam tahay ayaa culimmadu iskuba waafaqeen wa liqowlihi salى اllahu alayh wasalam man xadaثa canii bixadiiثin ninka iga warama xadiiث yura uu u malaynayo anahu kadibun yara haddaan ihahna u ictiqaadiy inuu been yahay iska daa bale waa garashee uu malaynayo inuu been yahay iga wariya fahuwa axadulkaadibayna labada beenaaleh waa kii sameeyey kabsan u malaynaya mid kamida weeye fahuwa axadulkaadibiinana waa lagu wariye oo marka ay noqoto beenaalayaasha mid kamida weeye akhrajahu muslim kolley muslimna kitaabka dhexdiisa kumuu soo saarine muqadimaduu kusoo saaro inta badanna way kala soocaanbe muqadimadiisu kuma soo saaray bal markaa mawduuc iyo qaybihiisi kaawaya wlqismu thani maqsam mardud wallah subxana watacala ala aclam
تعالى والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك waxaan adigu markii bilownay un aqsaamtii iyo qaybihii marduudka markii uu aynu hore u soo dhammaynay qaybihii maqbuulka iyo adigu waxyaalo kale oo iyaguna laba xidhiidhayay oo taas ama kaba dambeeyey khaasatan markaa qeybta marduudkana labuu inoogu soo kala qaadayo wax loo celinayo sanadkiisu ay wax ka dhaceen oo go-id sanadkiisu go-ay loo celinayo ka iyada isna waan soo dhammaynay oo qaybihiisii uu noo soo sheegay iyo kuwa loo celinayo sababtan celintiisa la celinaya ay tahayba dacni la dacniyey isaga iyadoon sanadkiisa wax ka dhicin dacni kale oo isagii markaa taas ayuu ilaa toban qaybood ka dhigay saynu soo maray ama asbaabaha dacnigaas buu toban kaba dhigay kale tiradii baanu isagoon magacyadii sheegayn qayba inoogu ixaaleyn doonaa haddii la yidhaha tiradaan markaa hore kuba soo marro dacnigaas oo markaas tii koobaad oo ahaa ruuxan raawigii inuu yahay mid isagu dee kuwaa wadaacinta oo wax aan rasuulka ilaahay oo dhan uu u nisbeeyey isagoo u camdiyeyba oo raawiga kelibkiisa uu xadiidka rasuulka kuba been sheegto taas ayay inooguma joogtay markaa kan imaka uu inoo sheegayaana waa kii labaad oo wuxuu yidhi waalqismu athaani qismigii labaad waa qaybaha dacni uu ku imanayo raawigan waa sabxadda boqol iyo laba iyo labaatan haddaad dabcadna a haysataan qoleyntiina laakiin haddii de uu yahay sharxi nuqdihii un caadiga ahaa eegan halka mawduuca dabadi oo min aqsaami lmarduudi kan la celinayo qaybihiisa kaba mida wa huwa kaasna kaa labaadna maa yakuunu wuxuu noqonayo weeye raddigu bisababi tuhmati raawi tuhma haddii la yidhaha iyo tuhama haddii la yidhaha labadaba luq ahaan way bannaan tahay raawiga tuhmayntiisa la tuhmaystay bilkadibi been lagu tuhmaysanayo taasba weeye huwa kaasi almatruuku matruuk weeye waa ka lagu magacaabo matruuk ama kaa laga tegay oo wuxa weeyaan kii hore wuxuu ahaa alkadibu fi lxadiidi nabawiyo ninkani xadiidkii rasuulka ayaa la ogayay ama ay sugnaatay inuu waxaan jirin rasuulka ilaahay uga nisbeeyey oo been uu ku sheegay taas kaa xadiidkiisa waa mawduuc baa lagu magacaabay bal waa kaa waana ka ugu xun meesha sina in loo dee aan loo aqbalayn in la sheegaana xataa aanay bannaanayn in la caddaynayo mooye kii labaad muxuu yidhi raawigii laguma hayo oo weli inoomay caddaan inuu been ku sheegay xadiidka rasuulka oo waxaan rasuulka ilaahay aanu odhan ama aanu isagu samayn aanu kadib ahaan ugu nisbeeye laakiin marka la eego xadiidkan ninkan waa la tuhmayaa been baa lagu tuhmaya xadiidkii isaga u mooye dariiqiisoo laga wa dariiq kale kuma iman isagiina waa nin dacfigiisu uu yahay mid dee laysku wada waafaqsan yahayba ama waxaaba weeye nin lagu yaqaano inuu been sheego markuu hadalka dadka dadka dhexdiisa laakiin tii xadiidka un baan lahayn taas waa la hayaa tan lama hayo xadiiskana dariiqiisa un mooye meel kale kama iman marka walow aan imaka kan la odhan waa mawduuco been weeye aan la odhan laakiin haddana meeshii tuhmo beeneed baa jirta waa mid aan kaa wax sidaase dhaamin oo isaguna sina aanu kabmin bal kaa weeye oo taas buu inoo sheego kaa waxaa lagu magacaabaa almatruuk wuxuu alqismu qismigii ahaaniya labaad ee min aqsaami lmarduudi marduudka qaybihiisa ka midi wahuwa isagu maa yakuunu wuxuu ahaanayo ahaanayo weeye bisababi tuhmati raawi raawiga tuhmadiisa la tuhmayo waxaan lagu tuhmayaana waa bilkadibi been beenta lagu tuhmayaana maaha been dadka dhexdooda uu sheego oo taas mae waxa weeyaan waa xadiidka rasuulka inuu been kuba sheego dhexdii ayaaba lagu tuhmayaa huwa kaasi almatruku matruuk wey kaa waxaa lagu magacaaba matruuk waa mid laga tegey sheekhu halkan khaasatan qaybahan mala mid mid mooyaane wuxuu ku kaaftoomayaaba dee waa ishaaro yaroon xataa amtilo lahayn noocan matruuka lagu magacaabaana xataa kutubta waaweyn qaybo badan oo kamid ah waa ibnu salaax iyo wixii ama ikhtisaarinaya ama nadminaya kuma sugno ibnu salaax magacan ma sheegin wax matruuk la yidhaaho saa daraaddeed dee nawowi kutubtiisanasa irshaad iyo tadri taqriib midna kuma sugnayn muqadimada ibnu salaax kola alfiyada ciraaqina kuma sugna bal marka laakiin suyuud waxa kordhiyey mee dee xaafid ibnu xajar kollay nooc ku dhowna oo dahabi mutiladiisa ku sheego muطrax uu ku magacaabay ama wax la tuuro kanu laba midina waa jiraaba suyuudina isagu kutubtiisa waa sheegaa ama sharaxaa raaciya ama wuxuu matnigiisa leeyaha kuba sheego isagoo xaafide raacaya oo markaa alfiyadiisana tuhmadaa beenta lagu tuhmayo iyo bal dhowr arrimoodoo kaleu raaciya laakiin guud ahaan laba mid buu ku sheego baltan qabsanayna marka waxa weeye imaka kol haddii aynu imaka waliba kitaabkan dee kooban kuba jirno aan u baahanayno inaan guud ahaan tacriifaadka u fahamno nooca matruuka lagu magacaaba waa xadiidka raawiga isaga warinaya ay culimmadu isku wada waafaqsan yihiin dacfigiisa hortoo waa nin laga tegay cid markaa tawsiiqisa aanay jirin dariiqiisa un mooye dariiq kaloo laga warinayaa ma jirto kaa matruuk baa lagu magacaabaya markaa kollay asbaabaha dacfigiisana ta ugu dee ugu asalsane maxay ah waa iyadoo ninkii laguba tuumayo de marka la eego xadiidkan un isaga un mooyo cid kaloo sheegaysaa jirin inuu yahay ninka beenta xadiidka rasuulka kuba been sheegta tiina weli ma cadda bal taasi waa mid waxaa soo raacaysa haddii lagu yaqaano been inuu dadka dhexdooda sheego laakiin weli aan lahayn xadiidka rasuulka inuu been dhexdiisa kuba sheegto bal markaa ama uu rasuulka ilaahay waxaan jirin uuba nisbeeyo taa weli may caddaan se been baa lagu yaqaanaa dee waxaana ninkaa been mar kaleba sheegayay makana halkan looga aamin maaha xadiidkiina mid lala wadaagsaday maaha isagun baa warinaya bal kaasna matruuk baa lagu magacaabaa waana anwaacaha daciifka bal markaynu haddaan mawduuca xadiidba maahay meesha ka saarno waxyaalahan daciifka lagu magacaabo ka ugu liituu noqonaya sina kuma kabno sina looguma camal fali karo sina looma xujaysan karo ama dad looguma wacdin karo wax loo qaadan karaa asal ahaan maba jirto dee haddii kaa la sheegayana in la caddeeyo weeyaanoo dadkii loo caddeeyo si aan loogu kadsoomin balkaasi waa mid walmatruuku whaaliu kii saddexaad waxaan haalidka ina leeyaha raabic iyo khaamis buu odhan doonaaye waa mawduuca horti un asbaabaha dacniga xadiidkan itisaal la-aan ahayn markuu inoo tirinayay ayuu tii koobaad kadib ka dhigay tii labaad tuhmo lagu tuhmaysanaya raawiga been buu kaba dhigay oo taas tii saddexaadna markaa muxuu raaciyay isagoon dee awfaxu shaqaaladu markaa awfux shaqaaladii aw kaflati aw fista umuuro saasuu isaba dhigay markaa kuwii buu ishaarayaayo haddaba ka saddexaad ka saddexaad waxa weeye waa kaa qaladkiisu badnaa ninkan xadiidkii buu warinayaa axaadiistii uu warinayay sideedii uma warinayo khada'a iyo qaladka kaba dhacaya axaadiistaas baa ka badan inta uu xadiid toosanba warinayo fuxshulqalad taas bay noqono waa katiradii kaa saddexaad buu sheegaya haddaba ninkan raawiga xadiidka wariyay haddii qaladkiisu bato axaadiista sidan uu warinayaa ee khada iyo ay kaba badan tahayba isaabadii kaa saddexaad almunkaru munkarka weeye oo munkar baa lagu magacaabaa calaa ra'yi man sharaxaya matnigaan israacsanaynaay walow markuu matnigii mujaradkaa laftigu uu tanwiinsanaya calaa ra'yin unbuu ahay calaa ra'yi man balduul iyo jamaaco ra'yigood markan ku soconno laa yashtaridu aan shardi ahayn fi lmunkari munkarka aan u shardi ahayn qayda almukhaalafati cid kale inuu ku khilaafo raawigani qaydkeed ama shardiga aan shardi ahayn halkan muxayna yidhi waa ka saddexaad horta wuxuu ahaa kii qaladkiisu batay waa raawiga qaladkiisu badan yahay uu fuxshibuu kaba cabiree katrana waa kii sharaxa inoogu soo qabtay xadiidka uu warinayo isagu un warinayo in xadiidkii haddii kaasi wariyo dad kaloo tiqaadi ay warinayaan isagii wax ka soo qaad ma laho dadkan kalea la ictimaadsanaya wixii isaga aya ama wax lamidunbaa warinayo cid kale ma warinayso marka kaabaa wuxuu leeyahay xadiidkiisa munkar baa la odhanayaa laakiin marka la odhanayo horeyna munkarka ugu soo maray laba tacriifood bay culimadu ku tacriifiyaan munkarka mid waxa weeye nin daciifa wixii uu wariyo ee uu ku khilaafo cid ka mudnayd waatayn hore u soo maray maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu nin daciifu wuxuu warinayo oo cid ka mudan isaga ka raajaxsan uu ku khilaafayo iyada qeydkaa haddii lagu soo daro mukhaalafada ee kaa horeynu u soo aragno kan qaladkiisu un uu batay laakiin cid kaloo waxuu ku khilaafay aanu jirin xadiidkii misaal ahaan laba gooni noqday iyadaa tacriifka haddaan ku soconno munkar xadiidkiisa lama odhanayo bal dee matruk jaanibkii baaba la raacin karaa ka hore laakiin waxaa jirta culimada qaarkood sida ibnu salaax iyo rag leh oo dee aan yarayn oo iyaga kalaan munkarka u shardin inay mukhaalafa jirto inuu cid kale wax ku khilaafo aan u shardin ee bal markaa ninkii qaladkiisi batay ama nin dee marka horeba muqafalo oo aan wax dabdin ahayn oo qafladiisaasi ay badan tahay suu inoo odhan doono ama fisqigiisii uu faasiqa faasiqnimadiisa ay wax muuqato tao wax qarsoon aanay ahayn xadiidkiina isagii warinaya isagiina laba gooni noqday kaa xadiidkiisa waxaa la odhanayaa munkar oo saddexdii qaybood ee markaa saddexaad iyo afraad iyo shanaada suu imaka odhan doonaba bal markaa waxa weeye haddaan mukhaalafo shardina kuwan laguma magacaabayo bal matruuk xaggii baan raacinaya ninka caynkaase xadiidkiisu waa xadiidkiisna aada u daciife munkar baa laguma magacaabaya markaa qoleenka iyagu mukhaalafada shardiya sida suyuudi oo kale alfiyadiisa isagoo kale xaafid sabacu ahaa san leenahay matruufka waa sheegay markuu sheegay been in lagu tuhmaysanayo ayaa wuxuu raaciyaa ama beeni ay muuqato dadka dhexdooda inuu kuba been sheegayo ama wahmigiisu badan yahay ama fisqigiisu daahiro saddexa arrimood ee imika halka noo taal matruuka ayuu qeybtiisa raaciyey waa marka la eege la shardiyo mukhaalafo laakiin markaan mukhaalafo la shardin waata munkar baa la odhan sanuu xaafid kaba cabireen waثaaliث almunkaru calىa ra'yi man marka ra'yi dee waa mashyan ama binaan calىa ra'yi man way dad ra'yigood marka lagu socdo laa yashtaridu aan shardi ahayn fi lmunkari munkarka aanu shardi ahayn qayd almukhaalafati mukhaalafo u cid kale wax ku khilaafay qaydkeed wakadaa waxaa la mida oo xadiidkiisa munkar la odhanayaa alraabicu ka afraad kii afraad kii afraadna halkii hore haddaan dib ugu laabano markaa mawduuca un horti ka afraad wuxuu ah aw kaflati oo macnaha waa kay kafladiisa an dee ruuxu hadduu markuu wax dhegaysto ama saasa uu dabdinayo oo wixii sideedii u xifdinayo kaasi kaflo laguma tilmaamayo waa kii isagu aan xifdi saasaba lahayne wax uu sugayo oo uu dabdin karaya aanu jirin taas buu ka afraad kaba dhigay ka shanaadna kii fisqigiisu muuqday faasiqnimadiisu ay muuqatay ayuu kaba dhigay haddaba kaa afraad iyo kii shanaadna isaguna markaynaan mukhaalafo shardin ee munkarka mukhaalafo loo shardin xadiidkiisa munkar baa la odhanaya waaba kan sii caddeeye tacliiliye imakatan faman ruuxii fuxusha uu fool xumaado qaladu qaladkiisan iyo khada-iisan waxaa dhacayaa uu fool xuyuu badan yahay weeye aw kasurat badnaato kaflatu kafladiisa uu ruux muqafalabayo idqaan iyo dabdin iyo xifti hagaasan uu ka qaafil yahay taasi ay badnaato aw dahara uu muuq oo ruux fisqigiisa daahir iyo wax qarsoon aanu ahayn iyo wax lala dhuntay dee fisqigiisii dabada uu soo baxay fisqina dee waxa weeyaan dembi kabiiro oo lagu dhacon laga laabini waa fisqi sagiiro la laazimaana oo had iyo goor la badsadaana fisqi baa la odhanaya marka markaisna qaybihi daciifkuu kaba mid yahay waana qaybaha dacfigoodu xun yahay oo bal markaa dee in aan nooca caynkani isagu xasan likayriga martabadiina ma tago sidaynu hore usoo marno xadiidkii daciifka ahaa iyo inta duruuq loo helay kabmay waayo kan haddii dee mid sana iyo mid kaloo sana iyo mid kaloo sana iyo toban sana ay isku wada raacaan xadiidkii ma ma noqonayso dee yabtaasi xadiidku ma kacayo halkii hore kama kacayo dacfigiisii aada u liitay oo waa xadiidka dacfigiisu dhow yahay ee uu ama kaba yimi inqidaac yaroo sanadkiisa kuba sugan ama raawigiisa nusul xifdi iyo waxyaale laguma tilmaamay oo cid kalena ay kuba raacday buu kaba yimaadaa saan soo marre laakiin markuu dacfigu adkaado xadiidkaasi isagii ma karmayo oo sare uma kacaye bal kaas munkar baa intaa la odhan uma alwahamu wahamkii wahuwa oo markaa waa moodasho uu sida uu isagu la noqotay ama uu mootay wuxuu wariyo shaksigu calaa sabiili tawam wahuwa alqismu asaadisu waa qismigii lixaad iyo tobankii aan soo maray wa inamaa ufsixa bihi waxaa loo caddeeyey waayo kuwii hore muxuu kaba cabiray athaaliثu alraabicu alkhaamisu halkana waxay ahayd ba inuu yidhahdo sima saadisu si ay si isugu waafaqaan ee wuxuu leeyahay waxaan magaciisii u sheegeen saadisaan odhana alwaham ugaba cabiray oo ufsixa bihi loo cadeeyey oo looga cabiray alwaham saadisaannu odhan halkan liduuli fasl fasalkiibaa dheeraado dee bal haddaan eegno isagan waham iyo halkii iyada waxa weeyaan aan ku soo marray markuu qaybahan tirinayay oo adigu kolley safxada boqol iyo toddobiyo toddobaad ba ahayd aw wahamihi markaa taa ahayd oo bi-an yarwi calaa sabiili tawahumina soo yidhi cibaaraadka ku dhex jiraa way dheeriyeen way bateen haddaan weliba sharaxaan eegno arrintaa daraaddeed baan u caddeeyey oo min saadisuunu odhane inuu dalica haddii la daalacdo la ogaado calayhi waa cala lwaham wahamkii la arko bilqaraa-ini amaarado iyo qariinooyin lagu daalacdo lagu ogaado addaalati tilmaamaysay faa'iideynaysay calaa wahami raawi ninkan raawigiisa wahamkood iyo dee taas waa wahamkan meesha qaladkiisa iyo umuuraha tilmaami oo min wasliga mursalin xadiid mursalaa xidhiidhin uu xidhiidhiyey ah aw munqadicin ku munqadaca xidhiidhin uu xidhiidhiyey ah aw idkhaali xadiidin xadiid gelintiya fii xadiidin xadiid kale uu dhexgeliyey aw naxwi dalika ama taa wixii la mida min alashyaa-i alqaadixati ashyaadii dhaawacaysay xadiidka ee waxyeelaysay kaba mid ah bal haddaba taas welina inooma ridin imaka dee hadalkaa in daliica jawaabtii inooma ridin wa taxsulu way xasileysaana macrifatu dalika garashada la garto wahamka iyo qaladka dhacay la gartaa waxay ku xasili oo lagu ogaan karaa weye bikatrati tatabuci raacraac xadiidkii la raacraacay oo la dabagalay oo kutubtii oo dee kala dunayd ee aada iyo aada u badnaydba ee markaas masaaniid iyo ajzaa iyo macaajim iyo dee markaa jawaamic iyo sunan ba lahayd duruqdii uu ku yimi la wada dabagalay si alfaadihiisa iyo ruwaadii warisay looga helo iyo wa jamci duruqi duruqdii iyo asaaniiddii xadiidkaasi lahaa uu isugeynteeda la isu geeyo meel keliya la isugu wada keenay iyadoo matnigii iyo sanadkii iyo wixii oo dhan ba laysu wada eegayo haddaba kaasaasay ku xasilaysaaye jawaabti waa halkan fa haadaa kaasi huwa almucallalu waa nooca mucallal la yidhaah sid marka horeba sheegnay imika waxyaalahan aan hayno waa tacriifaad kooban qaarka haddii rabbi noo dhib yareeyo wixii intan ka dambeeyay ayaan ku arki doonaa iyadoo mid kastaba gooni loo saaray mid kastaba misaal gaara leeya walow dee bayqunyadiiba aan baydbayd ahaan usoo aragnay umuurahan markaa laakiin isagu sheekhu waa tartiib uu isagu samaysay oo dee waa ti uuna yidhi waa dariiqo anigu aan ikhtiraacday baa xagga marka la eego anwaacda istiraacinteeda uu ku soconaya oonu cid kale uu kagaba dayanaya aanay jirin bal markaa tiibaa waxay keentay inuu wixii xadiidka loo celinayey ee ku keenaya dacfi uu kala qaado intii ay ka dhacaysay xag itisaal la-aan uu inoo soo sheegay taas bal bal markaa wixii itisaal la-aan ah wixii iyadoo sanadkii xidhiidhsan iyo dacni kaloo xadiidkii ama raawigiisii ku yimina gooni buu isu raaciyey markaa badhna hagaag buu u sharaxaysaa mawduuceeyo dee kuwan kalena san imaka arkayno waa ishaaraya un markaa tan imika ka faa'iidaysanaa bal inaguna amsilo dhex galahayn siaan inaguna u ilaalina kitaabku inuu inoogu socdo kol haddaana waxay inoo qornayn waa tacriifaadka inaan ogaano iyo waxa halkan dacfigu halku kaba yimi inaan ogaano markaa tan muxuu inoo sheegay hadday tahay arrintani raawigan oo sidii uu isaga ay la noqotee uu mootay uun wax ku wariyey oo waham taas kale waa nooco qaladkii kaba midee wahamkaas haddii marka la eego amaaraad iyo qaraa-inta dee raggan aqoonta fannigan oo leh iyagu ay adeegsadaan qaladkii meeshii uu kaba yimi iyo wahamkan dhacay haddii la ogaado oo si wahamkaasi kuba noqonayaan tiladiibuu mid sheegay xadiid marka horeba waa xadiid kolley ninka dad baa la wadaagsaday dadki siday ku wariyeen xadiidkii waxay ka dhigeen mursal mursalkana hore inuu soo maro saxaabigiisu maba joogo markaa nin ruwaadii kaba mido waa ninkan xadiidkiisa la cilaynayo ayaa xadiidkii saxaabi magacaabay oo mawsuul kaba dhigay marka duruqdii xadiidka laysu wadageeyeyna waxaan aragnay sawaabku inuu mursalka yahay waxaani waham iyo qalad ninkan ka dhaca inay tahay waa mid ama xadiid inqidaac sanadkiisa dhexa ku jiray dhexda sanadka saxaabigaaba joogay sanadkay wax ka kala go-naayeen dadkii lagu kalsoonaa saasay kuga wariyeen ayuu isagu xidhiidhiyey waxaana weeyo qalad isaga iyo waham kaba dhacay qaraa-intii baan taa ku ogaanay ama waxaaba weeyaan xadiid buu xadiid kale ku daray aan laba xadiidood islahayn ba isagii israaciyu isba dhexgeliyey iyadoo dee dadkii kale ay kala sooceen oo agtooda laba xadiidood uu kala duwan kuba yahay ama xadiid markii horeba asalkiisa kalaam saxaabi ahaayoo mawquufba ahaayoo lagu yaqaano hadal abibakar ka soo qaad ayaa nin ruwaadii ka mid ahaa hadal nebi kaba dhigay hadalkii rasuulka kaba dhigo uu marfuuc buu kaba dhigay waa waxyaalahaasa wahamkani kaba yimaada inta badanna waa wax qarsoonoo ninka dadka wahamkani kaba dhacaya maaha nin la daciifiya isagu nin marka horeba ama faasiq ahaa ama lagu yaqaanay xifdi xumo aada u badan ama waxa weeyaan lagu yaqaanay bidcanimo ama waxyaala dee asbaabaha dadka loo celiyo ma ahayna waa nin iskaba caadi hadiyo goor dadka fiqaadkee lagu kalsoon yahay ine waa bashare ayaa awhaamtan iyo khada-ani uu kaba dhacaa oo khada-ani noocii hore kii aynu soo aragnay qaladkiisu badnaa ee waxa uu sheego inta uu qaladka u sheegaya ay kaba badnayd inta uu sababu sheegayo kani ka la mid maaha waa nin xataa marnaha kaba dhaceen nin sidiisa kale u toosan oo dee waham kaba dhacay bal marka kaa xadiidkaa waxaa lagu magacaabaya horta mucallal mucallal baa lagu magacaabaya isagaana intaa wax ka dhaafsan inoo sheegi laakiin muxuu inoo sheego arrin mufiidaan cilladu la mid maaha imaka xadiid haddaan aragno dee nin daciifa oo aynu dacfigiisa ku naqaanay uu warinayo laleeyahy hebel baa kuba jira taa waxaa dhici karta nin kastoo wax yar arkayba inuu taa garan karo xadiid markaa sanadkiisii aanu dhammayn oo sida taabicba uu kor yeelo ka soo qaad ama laba nin isgaadhina warinayeena ninkii macrifo kooban un cilmiga uli waa wuxuu garan karo oo xataa dee uma baahno imaamnimo iyo aqoon aada u sarraysiiyo xifdi laakiin noocan imakaan haynaa waa nooc aada u qaamido dee nin cilmigan marka la eego nin ka tegey oo xifdigiisa iyo fahamkiisa iyo bal naqdigiisa aada u heer sarreeyo ayuubaa umuurahan soo saara waayo waa dadkii siqaadaha lagu kalsoonay axaadiistoodii bay waxaani gelayaan cilladu iyaga axaadiistooda kuba imanaysa markaa see lagu ogaanayaa wuxuu leeyahy waxaa lagu ogaanayaa tatabuc badan tatabucii waxaa loo kolliga jamcu duruqaad bay isugu dhow yihiin waa dabagal xadiidka riwaayaadkiisii la dabagalo la tatabuco kutubtii oo dhan baa laga soo ururin marka sidii xadiidka lagu wariyo o dhan sanad iyo matniba waa laysu keenaya marka taa laysu keeno ee duruqdii xadiidku laa jamcu duruqee laysu wada keeno dariiqii sanadkii iyo matnigiisii ayaa laysu eegaya la muqaaranaynaya markaasaa halkii cidii qaladku kaba dhacayo qalad halku jira ay soo baxaysaa dee taasna ninka xadiid intuu qaato kutubtii jirtay guud ahaan kasoo wada ururinaya sanadkeed iyo matnigeed isusoo muqaaranaya horta waa mid xifdi aada iyo aada u sarraysa leh oo dee axaadiistii bal waxa inaga dhacaysa dee adoo kutubtaad haysatay wixii ku sugnaa maba ogidba kitaabkina waxaa dhici karta labaatan sanood inaad haysato ee raggaa xifdiga dee iyo dabdiga aada u badan bal weliba haddana malaka naqdi lahaa taas bay arrintani kuba imanaysaa kaas baa haddaba waxaa lagu magacaabaa mucallal waana qaybaha isna daciifka marka wuxu uhi wahuwa kani min aqmadi anwaaci culuumi lxadiisi xadiiska culumtiisa kuwa ugu qarsooni badan ayuu kaba mid yahay wa adaqiha waa cadfu tafsiirun adaq iyo aqbad wuxun baa looga wada jeedaayo macnaa anwaacaa qaarkood waa wax daahir oo ninkii waxoogaa cilmigan kaba fahmay ruwaadana maraatibteedi iyo dabaqaadkeedii waxoogaa kaba garanaya taraajimtooda yaqaanaa umuuro badan iska garan karaa jirta oo dee dadka badankood laakiin noocan caynkan ah waa nooca anwaacda xadiidka ka ugu qarsooni badan weeye ugu daqiiqsan walaa yaquum bihi uma qumayo oo waxaan dee axaadiid ma cilayn karo oo waxaan ma ogaan karo ma soo saari karo ilaa man shaksi un mooye razaqahu llahu ilaahay ku arsaaqay tacaala fahman fahmo saaqiban macnaa saaqib kaas kale waa mudian sidee najmiga oo kale marka lagu sifeeyo annajmu saaqib macnaa waa kii nuurayay oo imaka haddii xidig lagu sifeeyo o kale saaqib waa kii nuuraya iftiimaya oo iftiiminayaba imaka halkan waa fahmo wuxuu ifisa wuxuu nuurta oo uu ku haleelo waxyaalaha qarsoon uu ku haleelu ku ogaado nin ilaahay kubaa risaaqay iyo waxifdan xifdi waasican xifdi waasica oo tan waxay u baahan tahay dee inuu axaadiidta duruqda iyo meelaha iyo wixii uu hayo si uu dee usoo saari karo u baari karo iyo wamacrifatan aqoon taamatan dhan bimaraatib ruwaat ruwaadda dabaqaadkooda iyo maraatibtooda aqoon lama haddii aqoon sadxi oo ruuxu nin uu ka bartay dee ruwaadda kumayaal iyo kumayaalka hadduu boqol iyo laba boqol iyo saddex boqol ka garanayo tan kuma haleeli karo dee nin maaha maraatibtii yaqaana waa inuu ruwaadda wixii uu kaba yaqaanay ay kaba aada ugaba badantay intii aanu kaba aqoon oo markaa macrifo dhan oo ruwaadda maraatibtooda maraatibtu laba arrimood bay noqon dabaqaadkoodii halka ay kuba kusugnaayeen iyo taraajimtoodii waa mid gees kalena xaggii martabadii xaggii cadli iyo tacdiil iyo tajriix markay noqoto ninkani muxuu yahay nin lagu kalsoon yahay miyaa kalsoonidiisaasi heerkay joogta haddana ninkani nin daciifa ma yahay dacfigaasi haddana heer ku jooga nin dadkiskooda maraatib maaha maaha hebel waa daciif haddii la yidhi dhammaan inuu daciif iskooda mid yahay dacfigiisu dhow yahayoo waxoogaa yar saa dee nin yar xanuunsanayo madax yar xanuunayo kale una iyo nin dacfigiisi gaadhi ninkaa dee furashiyaalkaba firashka un yahay le aan ka cayn labadan waa taasi weliba maxaa udhexeeya maraati dheer oo kolley iyaguna badan ba udhexayso misaal yaroo fiican ba oo arintaa xagga xanuunkeedhaadilahaada intu kalena insha allah kuwa soo qaadi karna bal markaa taasna uu garanayo markaa maraatibtii waa labada arrimood baa inoogu sugan oo siqanimadooda iyo dacfigoodi iyo heerka ay tahayna uu aqoon u leeyahay ee taariikhdooda iyo taraajimtooda iyo martabada ay leeyihin iyo dabaqadooda iyo wixiina uu macrifo u leeyahy taas buu wax ku ogaan karaa u kusoo saari karaa iyo malakata malaka malakadu waa mahaara ama xadaaqa meeshana waa macrifo aada u sarrayso weliba aan ahayn in xifdi mujaradoon dee naqdi iyo waxyaale uu laba socone malakada asal koreba waa isticdaad nafsiga ruuxu wax dee umuuro kamida uu isticdaad uu leeyahay dee uu ku gaadho uu ku fahmo taase ee waa mahaaro iyo xadaaqo imaka halkan iyo waa faham aada iyo aada u sarraysiya aqoon adugu meesha weliba ay la socoto khibro badan mahaara oo malakatan qawiya bilasaniida xagga asaniidiya walmutunita ninka caynkaasa ayuun baaba tan ogaan karaa walihaada saa daraaddeed ayaanay lam yatakalam kaba hadlin fi noocan cilada ama tacliilka axaadiista ila qaliilu in yar un mooyo min ahli hada shani shanigana aan hayne xadiiskaa dadkii ehelkiisaaya كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قدني وحو لا يشاخو marka la eego xufaadda axaadiisu waa kumayaal iyo kumayaal bay ahaayeen bal waxaa dhici karta majlis keliya ama dariiq loo socdo sheekoo dee rixladii ah inay mi-aad ama kumayaal kolkol ku kulmi jireen raggaa xadiidka cinaayada u leh korhkoodna ay xufaad aada iyo aada u sarreeye leeyihin laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana dadkooda macrifada gaarkaa u lahaa cilasha axaadiidta iyada fahamka caynkaasa lahaa wax kooban unbay calaa kulli lcusur ahayn casrigii dahabiga ee sumaha se qarnigii saddexaad iyo kii labaad iyo waktiyada caynkaasana haddana raggaasi rag fara ku tirisunbayn iyadoo hadda xufaad haddii la yidhaha la tiriyo muxadisiin ay dee aada u badan yihiin haddii la yidhaha bal muxadisiinna ay kaba sii badan yihiin oo kolkol dee majlis keliya kumayaal ay kuma kulmi karaan ayaa raggan iyagu cilmigan yaqaanee fahamka caynkan le awood ule in axaadiis cileeyeen fara ku tirisun bay ahaayeen muxuu inoo magacaabay cali bnu madiine oo lahaaba wa aclam ahli casri bilcilal waa ninkii uguba aqoon badnaa jaanibkaas axmed ibnu xambal oo dee dabaqadiisuna bukhaari oo tilmiidkoodii ahaa yacquub ibnu shaybe oo isna waqtiyadaasun ahaa kale kutubta qaarkoodna meelahan way dhaceen bal xataa shorag kolooyinkii xaashiyeeyey kitaabkeennan aan hayno mutuubtii ay ama sharaxyadii ay ay usoo dhigteen iyagoo sharxi nuqbo kaba dhigaya way dhacday sida laqdurar oo kale yacquub ibnu abi shayba markaa ninkan le yacquub ibnu shaybun baa la idhahaa waa nin xaafido oo kitaab mucallalana waa leeyahay ama ibnu abi shaybayaashu nin yacquub la yidhaha kuma jiro sida dee waxa weye abubakr ibnu abi shaybe iyo cuثmaan ibnu abi shaybe iyo raggaa walaalaha mashhuuriinta yacquub ibnu shaybe san baa sawaabka waa abi xaatimin iyo abi zurcata laba nima magaalo raya la yidhaaho eraan kuba taalay kaba yimi bay ahaayeenoo labadoodaba raazi baa markaa nisbadoodu ay taho isku dabaqa ahaayo xagga marka la eego aqoonta xadiid iyo taasna isku dhawaaba ama iskulamid adigu isku dabaqa ah si kastaba labadaas iyo daaraqudni iyo daaraqudni ragga caynkaasa ayuun baaba kaba hadlaye nin kastoo muxadisa ama nin kastoo xaafide umuurahan ma dhexgelin waayo uu ku fashilmayaayo umuurahan dee sida lagu soo saaro ayaa waxay u baahan tahay aqoon iyo faham haddana aqoon iyo faham aada u dee markaa taas daqiiqa ayay u baahnayd waqad taqsuru inay ka gaabataa la arkaa buu yihi cibaarat lmucalimi ninkii xadiidka cilaynaya cibaaradiisu can iqaamati lxujati xujo oogitaankeed calaa dacwahu sheegashadiisana xadiis baa bu yihi wa xadiiskani waa mucallal cil u leeyahay kolkol baa dee arrintan qarsoonida jirta daraaddeed marka la yidhaha cilladaasi maxay tahay baa kolkol isagoo hadda gartay inay cilla meeshii jirto ayaa inuu caddeeyo xujo ku ogulasan bay cilladu tahay waayo isagii waa haleelayaa laakiin waxan baa aad u qarsoon oo dee markaasaanu dee ay suurtogelahaynba inuu xujadii ogulaan sababta cilladu waa taa kolkol baa ay taasi dhacdaa wey kol dee in badan way cileeyaan oo sababta ay kuwa cileeyaane marka waxa weeya waa noocan gumuudkiisa dee kolkolna way dhacday nin kastaba u keenayaa kolkol waxaad adigu fahamsanto ay ku adkaanaysa dadkii kale inaad fahamsiiso wixii waad dareemaysa wayd suuraysanaysaa laakiin fahamkii aad tafhiimkii aad fahamsiin lahayd cid aad ruux kale ka dhaadhicin lahayd ayaabaad sucuubo kala kulmaysaa marka ninka ciladii xadiidka waa haleelay laakiin inuu bal dadkii kale u caddeeyo xujadiisa sheegto ayaa kolkol buu leeyahay qadi waa litaqliim makaalka ayaaba ayaa suurtagala inay kaba yaraato ay cibaaradiisu kaba gaabnaato oona xujadiisii uu ku wada ogi kari waayo xadiidka cilaynkii marka muxuu yidhi ka sayrafiya sida ninka saraafka ah fii naqdi dinaari wa dirham waa dinaarka iyo dirhamka naqlintii sarafku waa ninka saraadka lacagaa isku bedbederaan lacagtoodii waktigaasna dinaarkuna dahab buu ahaa dirhamkuna fidu ahaayo maahayn waxyaalahan dee maaliya naxaasi lagaba samaynaya ama waraaqa iyaga agtooda may jireen macdan saafiya lagaba samaynaya marka maxaa dhacaysay dee adigu ninkan aan waxaan aqoonta u lahayn lacagtii hadduu arko xataa dee dahabkii meeshan dinaarka kuba sugnaa aanu saafi ayne wax kale uu ku dhex jiro ninkii iskaba dareemayo inagaba imaka dadka waxaa dhici karta lacag lasoo fooljargareeyey inay dadku iska qaataan iskaba isticmaalaan waraaqo laakiin kan sayrafiga ahaa dee kia maclintiisii wax kale lagu dhex daray maclintii saafigeyda lagaba samaynaya ama dahabayd ama dirham ahayd wax kale ama nuxaasi ama waxyaale ay ku jiraan taabashadii ama arrintan buu ku dareemayay markaasaa waa kaas buu wadaa naqdi dinaar wa dirham laakiin maxaa dhacaysa awqaada qari haddii la idhaa u idhaa waxaan maaha ma hagaagsano dirhamkan qishi baa ku sugan oo la yidhaha siay ku sugortay siaad ku ogaatay ayaa kolkol waxaa dhacaysay inaanu xujadiisa caddayn karin waa dareemaya waxaan inaanu macdanka saafi ahayno waxay ku jiraan oonu la mid ahay dee kuwii soo mari jiray uu yaqaano weligii gacanta ku hayay inay wax dhex jiraan laakiin naxaas baa ku jirta ama wax kalea ku jira ama tanaa ku jira waxa dhici karta inaanu odhan karin oonu sababtiina caddayn kareen waa sababtii wuu garanayaa wixii inuu tan laakiin inaa waxay tahay halkii ugaba timi qishigan qadarka uu qashigaasi yahay kolkol inaanu sheego karin isaga laakiin waa dareemo inaanay waxaan saafi ahayn waa garanayaaye laakiin inuu caddeeyo si aanay saafi ku ahayn ayaa kolkol ku adkaan karta marka wuxuu leeyahy taasoo kaleba weeyaano ninkii isagoo ciladii xadiidkii dareemay ayaa inuu ciladii laakiin caddeeyo ciladu waa saa iyo saasoo xujadiisa sheegto ayaa kolkol ku adkaanaysa isa mitaalkaasoo kale ninka qishigii dareemay macdantuna inay wax ku jiraan dareemay laakiin marka la idhaha caddeeyo ama maxay ahayd aan xujadiisii ama dee dadkii aan kaba dhaadhicin karahayn oon xujo uu dee ku oogi karaa kolkol aanu jirin idraagiisa iyo fahamkiisa mooye isaga agtiisa iyo qiimtaba kuba ah markaas waa macalalkii kaleyna insha allah rabbi hadduu inoo dhabeereeyo amilo dee way maka halkan tacriifkuma ku gaabsana amila way inoo dambaynaysaa waayo waa noocan waa nooc dee kutub badan oo barhkood casharaad de intoon mujalad ay gaadheen saka daaraquniya ay leeyihiinoo iskabe laakiin intan baan aan kaga dhaabaxayna ama kitaabka balayma kama baxayno usluubkiisan horta uma almukhaalafatu mukhaalafadii wahiy qim wahuwa alqismu saabicu qismigii toddobaad weeye waayo dacnigii markuu inoo tirinayey ayaa wahamkii oo imaka ciladaabuu wuxuu raaciyey aw mukhaalafatihi waa isagoo dadkii ku khilaafa dadkii lagu kalsoonaayo xadiidka uu warinayay ayuu kuba khilaafay taas haddaba ti buu hi wahuwa alqismu saabicu qismigii toddobaad weeye inkaan hadday mukhaalafadaasi tahay waaqicatan mid dhacday bisababi tagyiiri siyaaqi isnaadku si u socdayo siyaaqii isnaadka doorin la dooriyay ay siyaaq lisnaad falwaaqicu kuu dhacay fii ay fii sanadi dalika tagyiru isbedelkaa ama doorintaasi kay dhacday sanadkiisu huwa mudrajul isnaadi waa isnaadkiisa kawaalx la dhexgeliyey ee mudrajka bal imika mukhaalafad halkan wuxuu inooga bilaabayaa noocii mudraj lagu magacaabayo kollay bayqunadiina walmudarajaatu fi lxadiidi ma atat biayri alfaad biayri alfaadi ruwaad itasalad adigu bal markaa alfaadi ruwaadda adigu markaas wixii laba xidhiidhsatay oo ujeedada xadiidkii waxa weeyaan baa ruwaadii alfaadoodii waxaan ame ruwaadda alfaadoodii wax ah ayaa xadiidkii kuba darsamay waa intaynu kala soo aragno mudrajkaa laba qaybood oo mudrajulisnaad iyo mudrajulmatn labadaba imika maanta uu inoo sheegay halkaa inooguba way sugnayd marka waxaanay idraajkanu kalley kaba yimaadaa mukhaalafu leeya ninku dee si dadka kale ay ku wariyeen si ka duwan buu xadiidkii kuba wariyey sia ka duwan uu ku wariyey ayaa dee kolley dhowr siyood bay noqon kartaa nooca mudrajka khuseyniya wuxuu leeyahay haddii siyaaqi isnaadka iyo isnaadku si u socday ama uu kuba yimi taqyiir iyo bedelid wax laga bedela ay kuba timaado kaa waxaa lagu magacaabaya mudrajulisnaad ale kan isagaa inoo sii yar bastin isagaana inoo sii yar kala bixin mudrajulmatnna waa inoo dambeeyaan wa huwa aqsaam bui waa qaybo haddaba isaga qaybu kala baxaya taqyiirkaasi kuba imanaya alawalu ka hore an yarwiya inay wariyaan weeye jamaacatun jamaaco alxadiida xadiidkii ay wariyaan iyo asaaniida asaaniid ay ku wariyaan mukhtalifatan iskhilaafsan oo fa yarwihii uu wariyo canhum jamaacada raawin raawi uu ka wariyo oo fa yajmacu marka fa horta waa an yarwiya inuu wariyo jamaacatu alxadiidi biasaaniid mukhtalifa oo kooxba xadiidkii asaaniid mukhtalifay ku warinaysaa maxay tahay masalan ka soo qaad bal saddex ninba xadiidkan wada warinaya markaasaa midba si ka duwan kii kale siduu ku wariyey ayuu ku wariyey ama dee labama sibay ku wariyeen midna sibuu ku wariyey maalan waaba iyadoo xadiis malik kaba wariyey ka soo qaado malik buu kaba wariyo can zuhriya can anas taasuu kuba wariyey waa mid mid kale ayaa waxa weriye xadiidkii wariya ama kuwo kaleo malik bay wariyeenoo waa malikoo zuhri ka warinayo zuhrina sal ibnu sacad mitaalaan kaba warinayo iskhilaafaa jira markaas saxaabigii bay ku kala duwan yihiin sheekh kaliyaba xadiidkaa laga wariyo oo la arka dee labada sheekhba inay jireen marka fa yarwihi canhum ninkii iyagii waxa ka warinaya raawi raawi kale ayaa saddexdoodii ka wada warinaya macnaa saddexdii nin ee xadiidkan warinaye si kala duwan u ka wariyey ama xadiidka sanad ahaan isku khilaafsanaa ayaa nin la wada kulmayaa oo markaasuu ka wada warinaya fa yajmacu waa kulminaya alkula dhammaan calaa isnaadin isnaad waaxidin keliya oo min tilka alasaniidi asaniida ka mida ayuu isugu geynayaa walaa yubayinu mana caddaynaya alikhtilaafa iskhilaafkii jiray ma caddaynayo ay iskhilaafsanaayeen kolley halkan mihaal bay dee kutubtu leedahay ay kusoo miaaliyaan waaqaca laakiin imaka halkan waktigeennaan ilaashana macnaha tacriif kumaan caddaysanaynay matalan marka maxaa dhacday saddexdii mee aan bal misaal ahaan jamaacadii xadiidka warinayse sanadkoodu asaaniidoodu ay kala dunayd ayaa nin la wada kulmay waa saddex nin isku dabaqaa isku meel ba ahaa nin baa la wada kulmay xadiidkiibuu ka wada maqlay dee nin kastana wuxuu uga maqlay siduu ku warinayey haddaba hadduu ninkani marka uu xadiidkii warinayo hebelle saasuu yidhi uu ku wariyey hebelle saasuu yidhiidhaa xadiidkii daraj kuma sugnoode waa sidii la doonayey laakiin muxuu samaynayaa intuu yidhaha xadaanaa fulanu wa fulanu wa fulan ayaau sanad kaliya qaadanaya can maalikin can zuhriya can anas buu odhan kii kalu ka aamusaya qola ay lahayd zuhri uu sahal kaba warinayay ayaanu sheegahayn marka maxay noqonaysaa inay raggiisa dhinaca kale ka warinayayna way fadhi way joogaan meeshii riwaayadoodii ama sanadkoodii baa wuxuu dhex gelayaa mudaraj ku noqonaya qoladii kale sanadkoodaee ku khilaafsanayd iskhilaafkii ma caddaynaya ay ku kala dunaayeen oo ma odhanaya hebelle sidaasuu yidhi oo zuhri anas baa u raaciyay miaal ahaan baan la ekan miaalkii kolley kusoo naqlin jireen ma waa inoo dambe insha alla kaas zuhrina maalan ama hebelle wuxuu dhi can zuhriya can sahl ee meel keliyu wada mariyey marka maxaa loo qaadanaya ninkaan xaqiiqada ogeyni kan dee isagu markii horeba kale ee dariiqa labaad ku warinayayna inuu dariiqiisusan yahay sanadkiisusan iyo sanadkooda uu iswada waafaqsan yaha loo qaadanaya iyadoo iskhilaaf jiray taasi waa mid waa qayb wuxuu dhi an yarwiya inay wariyaan jamaacatu jamaaca alxadiida xadiidkii biasaniida asaniid ay ku wariyaan mukhtalifatan iskhilaafsan oo fa yarwihi uu wariyo canhum xaggooda raawin raawi uu wariyo markaa iyaga dhammaantood oo fa yajmacu kula dhammaan uu isugu geeyo calaa isnaadin waaxidin isnaad keliya oo min tilka aasaniidi asaniidii ka mida walaa yubayinu اkhtilaafa aanu caddayna markaa iskhilaafkay iskhilaafsanaayeen taasi waa mid wahaani nooca labaad ee isnaad qaybihii mudrajulisnaadka kaba midi an yakuuna almatumatimu inuu yahay weeye cinda raawin raawi agti ilaa darafan minhu jaanib isaga kaba mida mooye fa inahu matn darafkaasi cindahu isaga agtiisa ayuu kuba sugan yahay biisnaadin aakhare isnaad labaad fa yarwihi waa warinayaayoo raawin raawi canhu xaggiisa ayuu ka warin taaman xadiidku isagoo dhan xalu yahay isagoo dhan bilisnaadi alawali isnaadkii hore tanna waa suuro kale oo kolley yadna misaal baa jira marka bal suuradaha kale maxay tahay xadiid baadin wariyey maalan xadiidkii inama alacmaalu biniyad ka soo qaad in sheekh warinayo laakiin xadiidkan sheekhiisan uu ka warinayo dhammaantii kamuuda warina maalan waa waa miaal ahaan baan uga jeedaa si aan suurada u suuraysano xadiidkii inama alacmaalu biniyad ilaa waxaabuu wariyeyba dee fa hijratu ila allahi wa rasuuli ilaa intaasau sheekh ka wariyey inta kale se way dhaaftay oo waman kanat hijratu ilaa dunya waaba isagoo sheekh kale ka wariyey eeg waa xadiidkii keliyaha ayaa qayb ama intii badnayd sheekh buu kaba wariyey laakiin intan kale way dhaaftay oo sheekh labaad buu ka warinaya markaa isnaad labaad buu u leeyahay nin baa xadiidkii isagii dib ugaba maqlayo halkii uu xadiidkii kala goyn lahaa oo odhan lahaa maya qaybta hebel buu kaba wariyey isaga hebel kama warin ay intuu xadiidkii wada dhammeeyo ayuu sheekh keliyana wada sheegaya xadiidkiibuu wada dhammaynaya isagoo iswada raacinaya ninkiibaanu dee ka warinaya isagoo sheegin qaybtan dhaaftay ee isagu sheekha labaad uu kaba warinaya xadiidka intan jumladan ama qaybtan uu sheekha labaad kaba warinayay marka maxay noqotay walow imaka matnigii la israaciyey laakiin qayb matnigii ka mida isnaad ahaan isnaadkeeda uu mudraj ku yahay dhex la dhex geliyey isnaadkii qaybtii kale la dhex geliyey taasna waa mid oo athani an yakuuna almatnu matnu inuu yahay way cinda raawin ilaa darafan minhu daraf isaga ka mida jaanib xadiidkii kaba mida mooye fa inahu darafkaasi cindahu cinda raawi weeye raawiga agtiisuu ku sugan yahay biisnaad aakhir isnaad kale intaa kuba wariyaan fayarwiihi waa warinayaayo xadiidkiiba raawin raawi canhu cani raawi raawiga horuu kaba warinaya taaman xaaliya isagoo xadiidku dhan bilisnaadi awal isnaadkii horeun isnaadkii dambe ee uu darafta kuba wariyey ma sheegayo taasna waa qayb wa minhu waxaa kaba mida noocan dambe kan labaad waa ka labaad u kaga mid yahay qaybihiisiya an yasmaca inuu maqle alxadiida xadiidka min sheekhi sheekhiisii uu ka maqlo ilaa darafan jaanibuun mooye oo minhu xadiidkii kaga mida fayasmacu waa maqlayaa darafka ama jaanibka iyo intaa can sheekhihi sheekhiisuu ka maqlayaa biwaasidatin waasiduu kaga maqlayaa fayarwihi uu warinayaayo raawin raawin canhu xadiidkiibuu isaga kaba warin taaman xaliya xadiidkii isagoo dhan bixadfi lwaasidati waasidadii goynteed iyadoo uu kuba sugan yahay tanna waa suuratii ku dhow noocan kama baxsano imika athaalisu muu odhan taanigii bay kaga mid tahay tii hore waxaan idhi eeg matigay cid buu kaba wariyay intii sii badnayd in matigana sheekh labaad buu kaba wariyey nin baa isu wada geeyo sheekh keliya ka wada dhigay taasi waa mid amaa tan muxuu leeyahay xadiidkii wuu maqlay saa tii hore un suuradii hore ku laaban sheekhiisii buu kaga maqlay in mooyaane inta kale uu ka wada maqlay laakiin intan kale sheekh labaad kama warinaye waxa dhaafay sheekha sheegitaankiisii oo nin talaamiidii ka mida ayuu kaba wariyo ninkaasaa sheekhii ka warinaya sheekhii in waasida udhaxaysa waa sheekh keliya buu xadiidkii ka wada warinayaayo laakiin qayb ahaan isagaa ka maqlay qaybna cid baa udhaxaysa isagii baa xadiidkii laga warinayaa halkii la odhan lahaa dee fautba wax dhaafay baa jiro oo xadiidka intaas waasiduu ninkani ku wariyo waasidadii uu sheegi lahaa ayaa ninkan raawigee dambe intuu waasidadii meeshii ka saaro ayuu xadiidka oo dhan ayuu ka dhigayaa raawiga samaaciisiinu iyo sheekhiisuu kaba maqlay dhab ahaanna qayb uu kaba maqlay qaybna dad kalu kasii naqliyo dad baa usii sheegay oo sheekha u dhexeeya laakiin xadiidku waa sheekh keliya taa hore laba sheekh bay kala ahaayeen tani waa sheekh keliya uu kaba maqlay inna uu ka maqlay inna waasiduu kaga maqlay inna mubaatoos buu kaba maqlay markaa nin baa isu wada geynayo waasidadiibuu meesha ka saarayaayo sheekhii iyo laba markaa raa sheekhiisii isagee raawiga xadiidka saa ku wariyay ahaa iyo sheekhii kale ayuun baanu cid udhexaysiinayn xataa jaanibkii dee cid ay udhexaysay taasna waa qaybo ka labaadun bay kaba mid tahay mudrajulisnaad athaalisu ka saddexaad an yakuuna cinda raawi raawiga agtiisa inay kuba sugan yihiin weeye matnaani laba matnoo mukhtalifaani iskhilaafsan oo biisnaadayni laba isnaad iyagoo leh mukhtalifayn iskhilaafsan laba isnaadoo iskhilaafsan leh